agaasimaha waxda shaybaarka ee wasaaradda xanaanada xoolo iyo horumarinta kalluumaysiga ayaa qalaba shaybaara ku wareejiyay iskuduubaha wasaaraddaasi ee gobolka daadmareera qalabkaasi oo lanka talagalay in la kabaara caafimaadka hoolo walibana madallo qalabkuun laku wareegaya ku qiib galaya maamulka gobolka daadmareera iyo kan degmada oodweyne onkoreynta iyo weliba milisay ku hadalaya islamarkaana ku warbiiday waxtarka qalabku agaasimaha waxda shaybaarka ee wasaaradda xanaanada xoolo iyo horumarinta kalluumaysiga xibaaq yuusuf ciige iyadoona kala dardaarantay dhakhaatiirta shaybaarkuun la wareegtiya maanta waxaan halkanu joognaa inaanu ku wareejino qalab shaybaadh gobolka waxaanan kula dardaarmaya isuduwaha iyo dhammaan madaxda gobolkaba inuu shaybaarkaas noqdo mid lagama maarmo wixii baahi looga qabee loo iman jiray xarunta dhexe oo ay halkan dhakhaatiirtii ay ku baadhaan muunadihii lasoo qaadi jiray la keeni jiray xarunta dhexe waxaan kaloon kula dardaarmayaa isuduwaha inuu noqdo shaybaarhkaasi mid laga helo xogtiisa iyo riboodkiisaba qalabkana iskugu jira qaybo kala duwan oo beysig u ah waxyaabaha shaybaarhka kaasoo ay ka mid yihiin kidadkii raabidhka ahaa mid deg deg ahaayee xanuun markuu dilaaco ama lasoo qaado saambal lagu baadhayey waxaa kaloo ka mida talaagadihii lagu keydinayey ha noqdaan saambalkii ama muunadii lasoo qaaday sidoo kale dawooyinkana lagu keydsan karayay waxaa kaloo aan kawaax ahaan ballan qaadaynaa in wixii tobabaraa ee kabasity buildina aanu u samayn doonno shaqaalaha gobolka ee ka tirsan gaar ahaan waaxda shaybaadhka iskuduubaha gobolka daadmareera doctor yuusuf axmed faarax yaa u mahadnagay wasaaradda xanaanada hoole iyo horumarinta kalluumaysiga oo baahuwin anqabenga qalabkunga halkan waxaanu kagala wareegaynaa ka gobol ahaan iyo degma ahaanba qalab shaybaadh oo aynu kala wareegayno agaasimaha waaxda shaybaadhka ee wasaaradda xanaanada xoolaha ugu horeyn aad baynu uga mahad celinaynaa agaasimaha iyo wasiirka iyo cid kastoo qayb ka soo qaadatay in qalabkanina soo gaadhsiiyaan qalabkani runtii waxaan rajaynayaa inuu baahi weyn oo ka gobol ahaan ina haysatay wax ka tari doono maadaama gobolkani yahay gobolada somalilan gobolada xoolaha ku suntan in shaybaadh loo qaadi jiray xarunta dhexe aynu kaga maarmi doono dhiig inta halkan laga qaado adda doona dhexda kusii biyoobi jiray oo aynu halkan ku baadhin doonno insha alla wixi aynu qaban karayno marka qalabkani wuxuu ka kooban yahay qalabka aasaaska waa laabka ama shaybaadhka gudoomiyaha degmada oodweyne ibraahim kaza rooble iyo ku hadalay muhiimada shaybaarku indhayaa bulshada iyo deegaanka ugu horreyn halkan waxaan kusoo dhaweynaynaa tiimkan ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha ee uu hogaaminaya agaasimuhu waxaan kaloo uga mahad celinaynaa qalabka caafimaadka shaybaadhka xoolaha oo waxa weeyaan gobolku baahi weyn u qabay oo maanta lagu wareejinayo isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka daadmareed waxaan kaloo halkan gaar ahaan uga mahad celinaya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo xafiiskanan joogno ee gobolka dhisay gaadiidkii oo shaqaynaya oo waxa weeyaan adeeg badan bixinaya u keenay islamarkaana maanta in la ogaada caafimaadka hoolo ayaa muhiima ee bulshada qalabkuna uusa fududaayi koraa mar walba in lala dareera caafimaadka xoolo